بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب من لم ير التشهد الاول واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع wuxuu baabu yahay man lam yara atashahud alawal qofka aanan u arag tashahudka koowaad waajiban inuu yahay waajib lianna الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaama min aragcatayni nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ka istaagay labadii ragco yacnii tashahud lama imaan walam yarjic mana soo noqon calayhi الsalaatu wasalaam qaala xadaثana abulyamaan qaala akhbarana shucayb can الzuhri قال xdثnي cبدالرحمن بن هرmز مولى بني عبدالمطلب وقال mرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبدالله بن بحينة وهو من أزد الشنوءة وهو xليف لبني عبد مناف وكان من أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىa بهم الظهر نبga عليه الصلاaة وسلام wuxuu dujiyey صلاadii ظهر faqaama fi ragcatayni اluulayayni labadii ragce hore ayuu istaagay walam yajlis ma fadhiisan nebigu calayh isalaatu asalaam tashahudkii dhexe uma fadhiisan faqaama annaasu macah dadkii ayaa nebiga la istaagay calayhi salaatu wasalaam xataa idaa qada salaata ilaa salaadda uu dhammeeyey waintadarat waintadara annaasu tasliimah dadkuna ay sugayaan inuu salaamo noqsado kabbara waa takbiirsaday wahuwa jaalisun xaaluu yahay mid fadhiya fasajada sajdatayni laba sujuud ayuu sujuuday qabla an yusallima intuusan salaamo noqsan ka hor humma sallama kadibna waa uu salaamo noqsaday alimaamu albukhaari raximah ullah wuxuu u baabeeyey man lam yara tashahud alawala waajiban yacnii qofka aan tashahudka hore u arag inuu waajib yahay atashahud alawal ma waajiba mase waa sunna waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa madhabu shaaficiya waa kamaa dakara albukhaariyu raximah اllah waajib uma arkaan atashahud alawal cala almashhuur min madhab الshaafici waxaa kaloo jira qowl waafaqsan madhabka labaad ama qowlka labaad laakiin qowlka mashhuurka ah waxa waye atashahud اlأwal uma arkaan min waajibaati الsalaa bal waxay leeyihiin tashahud اlأwal waa sunna waana qolada uu ishaaraya alimaamu الbukhaari fi hada اlbaab baabu man lam yara الtashahud اlأwala waajiban wuxuu baabu yahay cidda ama qolada aan tashahudka hore u arag inuu yahay mid waajiba alqowl الثaanي waxa waaye madhab الxanaabila wa isxaaq ibn rahawey wa huwa qowl lلshaafiعي raximah اllah waana qowl alimaamu الshaafiعي raximah اllahu tacaala loo tiiriyey ama aqwaashiisa ka mida qoladani waxay leeyihiin aلtashahud اlأwal waa waajib alimaamu طabari ibnu jariir aلطabari raximah اllah wuxuu u xujaystay inay waajib yahay atashahud اlأwal wuxuu yidhi salaadda markii ugu horraysay la farad yeelaya laba ragca bay ahayd furidat الsalaatu ragcatayni ragcatayn faziidat fi اlxadari wa uqirat fi الsafar salaadda waxaa la farad yeelay laba laba ragco sidaasay tiri caaisha radia allahu canha marka hore salaadda la farad yeelay laba labay ahayd bay tiri markaasaa waxaa la ziyaadiyey fii xaali اlxadar waa la ziyaadiyey salaaddii oo duhur iyo casir iyo cishaaba waxaa laga dhigay laba labaa lagu daray maqribkana asiga asalkiisuu baaqi ku yaha waa saddex ragco marka waxay tihi fi lxadar waa la ziyaadiyey safarkana sidiisaa lagu daayey wa uqirat fi safar wuxuu leeyahay alimaamu طabari tashahudku markaas waajib uu ahaa markii laba ragco la tukado tashahudka lala imaanayo waajib buu ahaa asagoo tashahudkaasi waajib yahay ayaa laba ragca gadaal looga daray oo la siyaadiyey markaasay afar ragco noqotay idan tashahudkan dhexe markiisa hore waa tashahudkii dambe u ahaa asalkii wujuubkiisuuna wuxuu yidhi weli baaqi ku yahay sidaa darteed wuxuu leeyahay tashahud اlأwal waa waajib waxaa kaloo jira axaadiid ishaaraysa ama tusinaysa inuu waajib yahay oo fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta nebigu wuxuu istaagay wa calayhi juluusun ayadoo dushiis dushiisu ay tahay fadhi ayadoo fadhi lagu lahaa wa calayhi juluusunna waxaa laga qaadanayaa inuu waajib yahay yacni fadhi baa lagu lahaa markaasuu istaagay calayhi salaatu wasalaam istaaggaana waa mid sahwi ku dhacay wa sida صaxiixa tashahud اlأwal waa waajib xadiidkanna deliil uma aha inuu sunno yahay bal waa waajib waajibkana haddii laga tago waa la kabaa waxa lagu kabayana waa bisujuudi sahwi sujuudu sahwigan waa jabrun litashahud waa kab la kabaayo tashahudkii laga tegey oo nebigu ka tegey salى اllahu عalيه wasalam arrinta ah inuusan u soo noqon walam yarjic waa meesha laga deliishado waayo lianna nebi sal l slam qaama min aragcatayni walam yarjic oo waxay leeyihin haddii labada tashahudka waajib ahaan lahaa waa soo noqon lahaa laakiin waxaa la leeyahay markaa rugni kalaa la galay markaa rugni kalaa la galay mar haddii rugni la galay kii hore ee tashahudka lahaana laga gudbay loo soo noqon maayo laakiin beddelka tashahudkaasi waxaa lala imaanayaa sujuudu sahwi ayaa lala imaanayaa qolada hore ee dhehaysa tashahudka waa sunna ayagu waxay leeyihiin sunnadii ayaa sujuudu sahwigan lagu kabaaya laakiin sida saxiixa sujuudu sahwi waxa lagu kabaaya waa tarku lwaajibaat waajibaadka haddii laga tago markaasaa sujuudu sahwi lagu kabaya baabu tashahudi fi اlأulaa baabu tashahudi wuxuu baab u yahay atashahud in tashahudkii lala yimaad fi اluulaa ay fi ljalsati اluulaa fadhiga hore min aلhulaaثiya aw الrubaaciya maxaa yeele atashahud fi اlulaa waxa iska le waa labadaa salaad waay salaad afar ragco ah iyo salaad saddex ragcaa way salaadaha saddexda ragcaa sida yani maqribka way iyo salaadaha afarta ragco ah tashahudka hore lala imaanayo ayuu baab u yahay altashahud fi اluulaa ay fi ljalsati اluulaa ilan laba jalsaa ku jirta salaaddu hadday hulaasiya tahay hadday rubaaciyo tahay qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa bakru can jacfar waa bakr ibnu mudar can jacfar bni rabiica can اlأcraj can cabdillaahi bni maalik bni buxayna qaala wuxuu yidhi sallaa bina rasuulu اllaahi salى اllahu عalيه waslama aلظuhra nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa duhurna dujiyey fa qaama waa istaaga wa calayhi juluusun walxaal calayhi dushiisa juluusun fadhi uu ahaaday ayadoo fadhi lagu leeyahy u istaagay wa calayhi juluusun waa riwaayadda hadda ishaarayna w riwaayadda hadda aan sheegayno loo deliishaday calaa wujuubi tashahudi اlأwal falammaa kaana fii aakhiri salaatih salaaddiisa aakhirkeeda markuu nebigu ahaa sal ly slam sajada sajadatayni laba sujuud ayuu sujuuday wahuwa jaalisun xaaluu yahay mid fadhiya baabu tashahudi fi اlaakhira wuxuu baabu yahay altashahud fi اlaakhira fi اlaakhira macnaha wuxuu ula jeedaa fi ljalsati اlaakhira waa jalsada dambe ama fadhiga dambe wa qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaana alacmash can shaqiiq ibni salma qaala wuxuu yidhi qaala cabdullaah cabdullaahi wuxuu yidhi kunaa idaa sallaynaa khalfa الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam cabdullahi hada waa cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kunaa idaa sallaynaa haddii aan ku tukanno khalfa الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qulnaa waxaan dhihi jirnay assalaamu calىa jibriila wa mikaa'iil assalaamu calىa fulaanin wa fulaan saasaan dhihi jirna buu yidhi markii hore markaan tashahudka u fadhiisanno waxaan dhihi jirnay assalaamu calىa jibriil wa mikaa'iil salaam jibriil iyo mikaa'iil dushooda ha ahaato assalaamu calىa fulaanin wa fulaan hebel iyo hebel salaam dushooda ha ahaato saasaan dhihi jirnay buui wuxuu idhaahday faltafata ilayna rasuulu اllah salى اllahu عalيه wasalam xaggeenna waxaa u soo iltifaado u soo jeesta buu yihi nebiga alayه الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi ina allaha huwa الsalaam allah subxaanaه wa tacaala ayaa salaam min asmaa'ihi waxaa ka mid ah asalaam faidaa sallaa axadukum axadkiin hadduu tukado falyaqul ha yidhaahdo aلتaxiyaatu lilaahi wالsalawaatu wالطayibaat sidaa ha ula yimaado aلتaxiyaat waa jamcu taxiya macnaheedana asalaam baa lagu fasiray aلتaxiyaatu salaamyo lilaahi allay u sugnaadeen waxaa kaloo la yidhi albaqaa aلتaxiyaatu baaqinimo lilaahi allay u sugnaatay waxaa kaloo lagu fasiray alcadama weynin lilaahi alla buu u sugnaaday subxaana wa tacaala wاsalawaatu wاayibaat wاsalawaatu iyo salaadyaha wاayibaatu asalawaat salaadahoo dhanaa loola jeedaa culamada qaar waxay yidhahdeen shanta salaadaa laga wadaa laakiin way ka caamsantahan shanta salaadood oo waxaa soo gelaya alfaraa'id wاnnawaafil labadaba way soo gelayaan salaadoo dhan ilaahaa iskale qul ina salaatii ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والصلوات والطيبات والصلوات صلاadha iyo والطيبaaت wanaagyada يعني wax walboo wanaagsan waxaa kaloo lagu fasira ذikr الlah waxyaabahaas oo dhan ilaahay bay u sugnaadeen السلاaم عaليka أيuهa النبي ورحمaة اللahi وبaرaكaaته السلاaم عaليka nabadgelya dushaada ha ahaato أيuهa النبiي ورaحmaة اللahi وبaرaكaaته nebigaano iyo naxariista alleh iyo barakaadka ilaahay dushaada ha ahaato assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin nabadgelya dusheenna ha ahaato iyo addoommada alleh saalixiinta fa innakum adinku idaa qultumuuhaa haddaad tidhaahdaan dikrigan asaabat kulla cabdin lilaah waxay asiibaysaa addoon walba oo addoommada ilaahay ka mid ah oo saalixin saalixa kulla cabdin lilaahi saalixin addoon walboo suuban oo addoommada saalixiinta ka mid a ducadaani way asiibaysaa fi samaa'i samada ku sugan waalardi iyo dhulalka intaba addoon walboo samada ku sugan ama dhulka ku sugan oo saalixa ducadaani way asiibaysaa yaa ku baxaya waxaa ku baxaya kuwa aan saalixiinta ahayn maxaa yeele waa calaa cibaadi illaahi laguma kaaftoomine waxaa lagu sifeeyey alsaalixiin alsaalixiin waxaa ku baxaya almufsidiina almujrimiin kuwaasi ma soo gelaayaan ducadaanna wax nasiiba kuma laha ducadaan waxaa nasiib ku leh addoon walba oo saalixa adduunka meeshuu doonaha ka joogo ama samada ha ku sugnaado ama dhulka ha ku sugnaado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh tashahudkan waa asaxu tashahudin fi salaa waa asaxu siiqatin min siyaqi tashahud siiqooyin fara badan ama kala duwan ayuu tashahudka ku yimi laakiin xadiid ibnu mascuud radia allahu canh siiqooyinka kala duwan siiqada waxa waaye ugu sixada badan xagga sixada markii laga hadlayo taa macnaheedu ma aha siiqadaha kale in dacfi ku jiro laakiin ayagoo wada saxiixa ayaa waxaa jira saxiix iyo asax kan waa asax waay waa asaxu siyaqi tashahud ataxiyaatu lilah almubaarakaat ataxiyaatu almubaarakaat waa xadiid ibni mascuud xadiid ibni cabaas radia allahu canh waa siiqada labaad waxay ku jirtaa fii saxiixi muslim waana siiqada uu doortay alimaamu shaafici raximah ullah wuxuuna u doorta waa sheegayoo barakaadka ku jira oo almubaarakaad la leeyahay ayaa wuxuu yidhahdaa waa ziyaadatu hanaa'in cala allah waa ammaan dheeraada oo ilaahay la ammaanayo subxaanahu wa tacaala saasaan u doortay buu laba cilou sheegay fi risaala alimaamu shaafici inuu ku doorto siiqadaas fii kitaabihi risaala sababta koowaadu u doortay waa ziyaadada siiqadaas ku jira waana saxiixoo ziyaadada ziyaade wadata aan siiqadan ku jirin sababta labaadu u doortana wuxuu ku sheegay inuu yahay xadiidkaasi asaxu asaxu xadiidin fi tashahud laakiin cilladan labaad culimmadu way kuma waafaqin waxay dhahayn cilladan labaad uu buha shaafici ku cileeya sawaab ma ah maxaa yeelay xadiidka haddii xagga sixada laga hadlayo waxaa ka saxiixsan midkan laakiin waxaa saxiixa ama sawaaba inuu kaasi ka dikri badan yahay xadiidkan xagga hanaada iyo ammaanta kaasaa ziyaadaad wata xadiidkani waa muttafaqun calayh kaasna infarada bihi muslim markii laga hadlayo darajaat sixa yaa horeeya xadiidka markuu muttafaqun calayhi yahay iyo markii uu la gaar noqdo axad saxiixayn markuu muttafaqun calayh ayuu darajo sarreeya waxaa ku soo xiga waxa bukhaari la gaar noqda waxaa ku xiga wixii muslim la gaar noqda saasay u loo tartiibinaya marka xadiidkan waa mutafaqu calayh siiqooyin kaloo ayagana nebiga ka sugan wey jireen calayhi salaatu wasalaam mid walbuu qofku ku akhriyo waa u bannaantaho waa mashruuc laakiin maxaa fadli badan atanwiic in la nooceeyo oo midba mar lala yimaad ayaa fiican oo wanaagsan xaafid ibnu xajar calayhi raxmat ullah wuxuu yidhi laa khilaafa fii anna alfaada atashahudi fi اluulaa kaalatii fi اlakhiira hadalka intaasaan ka rabna waa faa'iida waa faa'ida ayuu baab uga dhigay yani wuxuu uga dhigay cinwaan markaasuu yidhi laa khilaafa wax khilaafa ma jira kama jiraan fii anna alfaada atashahudi fi اluulaa alfaada tashahudka fi اluulaa ay fi ljalsati اluulaa jalsada hore alfaada tashahudka ee lala imaanayo kallatii inay tahay middii oo kale fi lakhiira fadhiga dambe ku jirtay inay la mid tahay khilaaf kama jiro hadda waxaan soo marnay soo maahan atashahud fi اluulaa iyo atashahud fi lakhiir fi alaakhira labada tashahud ma kala duwan yihiin xagga alfaadda maya xagga alfaaddu waa isku mid xadiid ibni mascuud ayaad la imaanaysaa fi tashahud اlawsat asaana waxaad la imaanaysaa fi tashahud اlakhiir labadaba xadiidkaad la imaanaysaa haddaad doontana labadaba xadiid ibni cabaas aad la imaanaysaa alfaadaha tashahudka waa isku mid ama fi اluulaa akhri ama fi اhaaniya arrintaasina wuxuu leeyahy xaafid ibn xajar wax khilaafa kama jiraan bayna alculamaa waa la isku waafaqsan yahay baabu ducaa'i qabla asalaam wuxuu baabu yahay ducada la ducaysanaya qabla asalaami salaamta ka hor tashahudka waa la timi waad dhammaysay ilaa aad ka gaarta ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh markaa kadib maxaa la imaanaysaa waxaa ku xiga asalaa cala اnabiyi sala allahu alayhi wasalam in nabiga lagu saliyo sala allahu alayhi wasalam oo lala yimaado asalaatu alibraahimiya allahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim وbaaرك عlى محمد وعlى آل محمد كmا baaركت عlى إبراهيم وعlى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العاalمين إنك حميد مجيد أيadana waa riwaaيad kale عalى kuli صلاaة الإبراahيمية alفاadiya sيq bay leedahay midii aad la timaadaba waa صaحيiح waa mid maشhروuca w nebiga in lagu saliyo slى الlaه عليه وسلم gaar ahaan في التشhهد الأخيir waa waaجiب in nabiga lagu saliya alayه الslat slam fi tashahud اlأkhيir waa waajib mana bannaana in laga tago markii nebiga aad ku sallayso kadib calayhi الsalaatu wasalaam masalaamo noqsanaysa mase ducooyin ka horeeyaa jira ducooyin ka horeeyaa jira waa midda alimaamu الbukhaari u baabeeyey halkan baabu الducaaءi qabla الsalaam wuxuu baabu yahay ducada la ducaysanayo salaamta ka hor xadaثana abulyamaan alxakm bnu naafic waa macruuf قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة نبي عليه الصلاة والسلام صلاة الدحدد أيو كدو عي سنجر وعودي جرى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إله وحن كام ينقل يا عذاب القبر وأعوذ بك الله وحن كام ينقل يا من فتنة المسيح الدجال وأعuudu bika alla waxaan kaa magan gelayaa min fitnati اlmaxyaa wa fitnati اlmamaat nolosha fidnadeeda wa fitnati اlmamaati iyo geerida fidnadeedan ilaahu kaa magan gelaya allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magan gelayaa min alma'hami dembi ayaan kaa magan gelayaa wاlmaqrami iyo dayn almaqram waa addayn faqaala lahu qaa'ilu qof wax yidhahdaa wuxuu ku yidhi maa أkara ma tastaciidu min almaqrab badana rasuulka ilaahay oo intaad ilaahay ka magan gelayso min almaqrami deynta nebigu aadu ilahay uga magan geli jira deynta fa qaala wuxuu yidhi ina rajula ninka idaa qarima hadduu deemoobo xada xadada waa sheekaynayaa fakadaba markaasuu been sheegaya waa wacada waa ballan qaadaya fa akhlafa markaasuu ballanta ka baxaya marka deyntu ayadaa waxay wadataa dunuub iyo macaasi ka dhalanaysa oo qofku beenuu sheegayaa ballanqaad aan jirin ayuu ballan qaadayaa markaasuu ka baxayaa waxyaabahaasoo dhan waa ismiyo dembi intaasina waxaa u dheeraada dulliya ihaana u dheeraada iyo murugo joogto ah nebiga alay slat slam ilaahu ka magangeli jiray wa can izuhri qaala wuxuu yidhi akhbaranii curwatu anna caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi samictu rasuula اllahi sal ly slam yastaciidu fii salaatih waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisa dhexdeeda asoo ilaahay ka magan gelaya min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaana leyt can yaziid bni abi xabiib can abi اlkhayr martad bni cabdillaah can cabdillaahi bni camrin can abi bakrin الsidiiq radia allahu canh annahu qaala lirasuuli illaah sala اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu ku yidhi callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii rasuulka ilaahayo waxaad i bartaa duco salaadayda aan ku ducaysto dhexdeed qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qul waxaad tidhahdaa allaahuma innii dalamtu nafsii ilaahuw naftayda ayaan dulmiyey dulman kasiiran dulmi fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooye cid kaloo dunuubta dhaaftaahay ma jirto faqfir lii ilaahu ii dembi dhaaf maqfiratan dembi dhaaf min cindika agtaada ka ahaad warxamnii ilaahu ii naxariiso innaka adigu allow anta algafuuru raxiim waxaa tahay alla dembi dhaaf badan alraxiimu naxariis badan ee ilaahu ii dembi dhaaf ducadaas ku ducaysa buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam ducadaasina waxaa lala imaanaya waa qabla salaam intaadan salaaman noqsan kahor ayaad ku ducaysanaysaa allaahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaa aakhirih waxayna yidhahdeen ahlucilmiga qabla salaam in la in la ducaysto munaasab bay u tahay maxaa yeele qofka markuu cibaadadii la yimaaday gebagabadeedana uu marayo waxay ka mid tahay meelaha aad loogu rajada qabo in ilaahay ducada ka ajiibayo subxaanahu wa tacaala marka ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanayaa wixii taqsiira ee ka dhacay ee gaabina ayuu alla weydiisanayaa inuu u dhaafo ducooyin kala duwanuu ku ducaysanaya والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين